haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha oo inoo haya axmed faarax cali iraaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal toddobaadkii hore guurowgii aan barnaamijkan ku soo qaaday ka sokow waxaa isna dhowaani soo galay gabay la ujeedda ah uuna tiriyey hal abuur ka mid ah soomaalida afrikada koonfureed ku nool lana yidhaahdo maxamuud maxamed adar waa gabay aan tudcyo kooban uun maanta idinka maqashin doono kuna saabsan cudursidaha korona ee baryahan jiif iyo joogba dunida uga dhaartay welina baadigoobka tallaal lagu hor joogsado iyo daawo lagula tacaalatoona aan fari ka qodnayn isagoo aan cudurka magac dhabin ayuu bilowga gabayga wuxuu maxamuud inooga naxsanayaa in dhibaato ugub oo culusi ay aadanaha ku soo korodhay shar iyo aafo aan la arki jirini inay la soo darseen markaynu indhaha kor u taagno een u baahno inuu qeexo sharka iyo aafada uu dareenkeenna ku kiciyey ayuu inoogu qeexayaa inuu yahay bahal yar oo yaraan badan fayras aan ishu qaban karin iska daa inay gacantu taabatee sidaasoo ay tahayna maaro iyo maakhad loo lacyahay arrin murugtay tala oodantiyo bala aguugaysa irdihii iyo adduunyadan cabsida ooda soo rogatay shar aloosan aafiyo dhibbaa uunkii soo galaye ilma aragtay oogada gala oo arami weyn reeba ibtiliyo waxaa maanta dhacay waa umuur culus hadday reer beri yihiin iyo hadday reer galbeed yihiinba qaramadii sheegan jiray aqoonta awoodda ballaaran hubka hantida iyo indheergarannimada sare intaba dhaqaale ahaan maanta waa cayl fara madow ama qarka ayay u saaran yihiin markii cudursidahaas yari uu aqalladooda ku xidhay ee ay ku dhici waayeen inta dibadda u baxaan in sidoodii hore ay u xoogsadaan weli isaga oo u danleh qaramada dunida ka taliya ee ay la ahayd dhibaato kasta oo soo darrida inay halhaleel ku maarayn karaan ayuu inoogu wargelinayaa in amakaag awgiis ay hadda gacmahoodii dhabannada ku qallaleen waxaa ku soo haray inay isu tabiyaan baaqa takhaatiirta oo iyaga qudhooda wax ka qabashada cudurkan laga madoobeeyey dabadeedna ka badin waayey in madax iyo manjaba ay kula taliyaan afka iyo sanka daboosha waa beryiyo fiidba guryihiinna jooga cabbaar gibina kadibba faraha mayra gacmaha iyo afka kala dhowra kala fogaada oo kobtii lagu badan yahayba hareer mara ruuxii aqalka kuugu yimaadana ebhi oo xidid ama xigto kuu doona ha ahaadee allaha alla ma yahay intaad ku tiraahid albaabka ka xidho wuxuu yidhi amankaage nimankii isbiday aalad iyo xoogii oraahdii takhaatiirta iyo eega taladooda afka duubo aqalkaaga joog aayar socodkaaga afartii daqiiqaba faraha i c d mariya addimada gacmaha iyo sankana aad u kala eega awlaadiyo afada kuu dhaxda iyo aabbe iyo hooyo sida uun qiyaamihii u dhacay kala isdhaysnaada ururkaa masiibada watee yaan laguu imanin ebhi ruuxii kaasoo ag mara aagga gurigaaga intaas markuu yidhaahdo ayuu eebbe wuxuu ka duraamanayaa inuusan noo qaban xumaha dadka inta caasiga ku ahi ay ku kacayaane uu inoogu naxariisto aawada inta amaradiisa u hoggaansan inta tabarta daran inta diintiisa oogaysa agoonta iyo ilmadowda haweenka jiricsan bukaanada awalba iimaha hore lahaa iyo waa la joogaba kuwa samafalka u taagan wuxuu yidhi allihii adduunyada dhisow kuu ergaanahay inkastuu ardaal caasiya oo uunka roga joogo amarkaaga qaar oofiyoo awliyaa jira eh arday barata diintoo sharciga oogayaa badane allahayow agoon liidata oo aaracaa jira ee ilmadow dhallaanaa jiriyo odayo waaweyne umuliya haween uur leh oo ooman baa jira ee urugiyo dad eel hore qaba oo in leh baa jira e dad ixsaanka badiyoo nafruhu aaminaa jira qaybaha dambe ee gabayga ayuu maxamuud ammaanta eebbe ku dheeraanayaa isagoo ka baryaaya in safmarka covid sagaal iyo toban uu gaar ahaan soomaalida uga micino marba haddaysan u lahayn awood ay isaga caabiyaan welina ay la ildaran yihiin duumadii iyo oof wareenkii ummadaha horu maray ay waa hore dalalkooda ka ciribtireen markaas buu leeyahay soomaalidu ishay leedahay iyo aafadaa socota adeeg caafimaad iyo ma jiro ay siyuu furane oof wareenka iyo duumadaa naga awood roone ictiraafna eebow wixii ed laga galay ifka iyo adaa aakhiro iyo uunka maamula adigaa ixsaan weyn u gala aabi caasiyahe adigaa abaal guda adaa naar ku aarsada adigaan ilduuf yar ahayn ee xashiya jawr aaniyo adaan ka cabsanayn eedda ruux kale eh awooddaada keliyay nafluhu ku intifaacaane ammaantaada kuma koobi karo erayadaydaase iriduhu kolkay soo xirmaan laysna wada eego adaa fayda eelkiiyo dhibtiyo uurku taallada eh amarkaaga eebow ku qaad aafadaa curatay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ah inoo joogo waa inuu toddobaadkan soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo